SBS Radio.
wallaahi niyow arrintan maxaa moodaa inay arrin aad u xiiso badan tahay waa markii ugu horreysay ee doorasho waddanka ka dhacayso oo gaarta levelkan yani xagga xasaasinimada iyo xagga medias uu kaabargaraynayo iyo meelo badan marka laga eego waxyaalaha la yaab kale waxaa weeye weli mayna soo gaarin australia levelkan oo kale in dadka siyaasiyiinta ku jira ay isticmaalaan luqadaha hadda ay isticmaalayaan ama dadka naftooda ay u foojigan yihiin yani doorashadan dhacaysa sababta ugu weynna waxaa weeye waa markii ugu horreysay ee gruupka loo yaqaano millennium ama dadka ard ka yar yani da-dooda aada u yar tahay ee ugu badnaa ay ay voodayaan waa sanadkii ugu horreysay waay ama doorashadii ugu horreysay taa marka waxaa laga yaabaa inay bedesho habka doorashooyinka hore u dhici jireen ama resultiga kasoo bixi doonaba inay bedeshaa laga yaabaa marka waxyaalahaas ayaa xiise ka dhigaya in doorashadan ay noqoto mid ka fiican ama ama ka xiiso badan kuwii hore waa garta marka arrimaha ugu waaweyn ee laysku hayo doorashadan maxaa ka mid ah
wixii hore o dhan horta weliba iska jiraan laakiin hadda maalmahan waxaa kor soo kacaya masalan environmentiga ama bee-aadda biniaadanku nool yahay oo mooda inay number one noqonayso waayo generationkan cusub ee dadka dhalinyarada ah waxay rabaan haddee inay ku nooladaan adduun ama kii hore oo kale ama kasii fiican haddana waxaa moodaa inuu yahay kaas number one finance ama dhinaca dhaqaalaha iyo shaqooyinka iyo businesska waa katan labaad dhaqaalaha iyo budgetka all these issues ayaa yani issueska aada laiskugu haysto laakiin waxyaalaha aan la sheegaynina ku hoos jirana waxaa weeye arrimo kale oo ah globalization ama adduunkan isku furmay iyo dhibaatooyin keeni kara masalan china oo ku haysa yani faragelin badan ama aada soo dhexgelaysa asia pacific arrimaha laga hadlaya maaha laakiin haddana waa arrimaha aada yani influence ugu sameyn doona yani doorashadan waa garta immigrationka oo kale ama socdaalka ama dadka soo gala aad baa laftigooda looga hadlaa xisbiyadu maxay ku kala duwan yihin maxaase doodaas ay ku saabsan tahay
taa infact ilaa toddobada qodob ee ugu waaweyn kumaba soo gelin immigration waa kan sideedaad buu maraya laakiin waxay kutusaysaa in dadka ay khuseyso immigrationka ay ka xiisa dhaceenba yani arrimahan immigrationka waayo labadii dowladana soo dhaafay ama dowladdan hadda joogta waxaa mooda inay aada ugu gaabiyeen dadka waddankan imaanaya siiba dadka qaaradanada ka imaanaya ama dadka muslimiinta ama soomaalidaba gooni ahaan marka taa ayaa aniga aan rabay lahaa in kor loo soo qaado dadka masalan communitiga aniga soomaalida ama communitiga muslimiinta o dhan ay aada u voodaan oo weliba u voodaan waa gartay marka xisbiyada waaweyn marka la fiiriyo qolada leybarka iyo kuwa isbahaysiga arrimahan waaweyn oo hadda laysku hayo kuwee leybarku ku fiicanya oo ay isleeyihin waad ku xoogantihiin kuweese dowladda iyo liberaalku ay isleeyihin waad ku xoogantihiin aniga dee baistan horta waa inaan upfront ku sheegaa waayo aniga nafteeda fikradeyga xisbi bay la jiraan ama runta haddii la sheego dowladda hadday leybor noqoto ama xisbiga shaqaalaha hadday noqoto waxyaalo badan ay kaga fiicnaan karaan ayaa jirta dowladdan oo xagga masalan environmentiga ama bee-aadda ama dhaqaalaha dhinaciisa hataa iyo shaqooyinkii waxaas oo dhan kuwa hadda joogana waxay un ku fiican yihiin keliya waxyaalahan ay focuska saareen ay dadka inay security iyo sidaan waddanka loo soo gelin iyo iyo xagga dhaqaalaha laakiin marka laisku wada daro guud ahaan runta haddii la sheego dowladdan hadda joogto waa dowlad aada rajco ah oo dib u dhigtay waddankan marka haddii la bedelo waa de waddan dimuqraatiya wey marka isbedel ma xuma waxaa laga yaabaa in dowladda kala imaan doonto hadday lebor noqoto inay fikrado ka fiican keento oo ka duwan taariikh ahaanna de dib loo noqdo waddankan fikradaha ugu waaweyn ee bedelay waddankan sawirkiisa ama ka dhigay waddan horumaray haddii runta la sheego waxaa weeye xisbiga leyborka marka rajo weyn baa la qabaa in isbedel dhici doono isbedelna ma xumo mar walba loo bahanya inay wax isbedelaan haddii kale waxay noqonayaan stagnant waa garta dadka soo galootiga oo soomaalida oo kale ka mid tahay ama soomaalidaba dheh maxay dooro ka qaadan karaan doorashadan muhiimse ma u tahay in ay doorashada ka qayb galaan si ay uga qayb geli karaan doorkooda muxuu noqon karaa muhiim aada iyo aad ayay u tahay in ummadda soomaaliyeed halkan ku nool ay ay codkooda dhiibtaan waayo haddaad codkaada dhiibanin marka ugu horreyso waajibkaada kamaada soo bixin as a citizen ama qof xuquuq u leh waddankan marka labaad yani waa fursad aada heshay oo aad ku bedeli karto haddii aad dowladdan aadan rabin ama aad dowladda rabto aad ku kaalmeyn karto inay sii joogto marka waa arrin aada iyo aada muhiim u ah in communitiga aniga ama dadka anaga soomaalida halkan jooga ama communitiga kasii weyn ee muslimiinta ama carabta iyo dadkaas oo dhan inay voodaan waxyaalaha la yaab kale rabadaan baan ku jirnaa hadda oo waxyaalaha aada looga hadla masalan waxaa weeye yani diin ahaan voodka naftiisa waxaa goyn ka taaganna aniga shaki iguma jiro in voting ama doorashada ay tahay waajib muhiima oo ku saaran waa haddaadan voodin oo wax aadan rabin ay yimaadaan haddii marka aadaan waajibkaada ka soo bixin marka dhinacan laga fiiriya ayaan rabi lahaa aniga oo dadka dhan lagu dhiirigeliya inay register garayaan oo ay voodaan waa garta tan u dambeysa nin waxaa tahay wasiir hore uga soo ahaan jiray dowladda soomaaliya markaad fiiriso australia waxay ku jirtaa dalalka dunida koowaad la yidhaahdo horumaray markay dimuqraadiyadda nidaamka noqoto soomaaliyana waad soo waad wadankaad ka timid waadna kasoo shaqaysay wasiirna waad kasoo noqoto maxaa laga baran karaa nidaamka dimuqraadiyadda nidaamka doorashooyinka nidaamka looga doodayo maxaa laga baran karaa soomaali ahaan horta hadal weyn baa jiro hadda kahor la yiri sistamka dimuqraatiga waa sistamka yani marka sistemada kale dhan oo la fiiriyo dhan wax dhaama la waayay yani labada run way noqon kartaa been way noqon kartaa waayo si loo eego haddaadan voodin oo ku dhex noosha wadan yani dimuqraatiga kamaada soo bixin waajibkaadii marka annakaad loo fiiriyo soomaaliya meeshaan joogna waxyaalahan ka baran karna waxaa weeye yani systemkan waa stable yani waa system joogto ah haddana aan isla hadlayno haddii masalan dowladdan ay bedelanto macnaheeda maaha wax walbaa bedelmaya laakiin annaka dhibaatooyinkan haysto waxaa weye markii ay dowladda bedelanto waxaa moodaa qof walba inuu oranayo wixii haddaa lasoo bilaabaya yani waa markii ugu horreysay waxay noqotay concept soomaaliya in laga yaqaano intii la oran lahaa waxaan waa wax soo dhisnay aan horu sii wadno waxaa la oranaya me wixii hore horta aan baabino mid kale cusub bilowno haddaa masalan tusaale usoo qaadato hadda doorashadan dhacaysa saddexdan sanaba mar bay dhacdaa waa federal level soo maaha marka boqol iyo konton kursi baa loo tartamaya boqol iyo kontonkan kursi hadday isbedelaan macnaheeda maaha kuwii hore waxay qabteen oo dhan baa la tirtiraya haddaa kan kalena eegto masalan senatka haddaad eegto waaba loogu talagalayba in aan la wada bedelin hal mar oo mar walba waxaa la bedelayaa one third sababta waxaa weye continuity in la helo oo wixii aynan loo dhumin capitalkii iyo caqligii hore la sameeyey marka waxyaalahan ka baran karna waxaa weeye oo foundationska sidee horta dowlad loo dhisaa iyo muhiimadda ay leedahay inay dowladdu markay isbedesho inay wax walbana aan la daadin oon soo bilaabin mar labaad marka waxyaalo badan baan ka baran karnaa insha allah waxaa laga yaabaa in dadkaan soomaalida halkan jooga ay contribution u sameeyaan ummaddan kale ee soomaaliya joogto oo laga faa'iidaysto isbedeladan oo kale
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.